dalka suudaan muddo aanan wax badan ka yarayn laba sano ayaa waxa ay dadkiisu wajahayaan xaalad xasilooni darro ah tii ugu darnayd iyadoona shacabka muslimka ah ee reer suudaan ay la daalaadhacayaan dhibaato adag oo oga imaanayso dagaalka ka dhex aloosan labada jenaraal ee ku baratamaya suldada iyo kursiga dalka suudaan qisooyinka ku dhigan dhiigga maatada iyo sheekooyinka qalbitaabadka leh ee ka imaanaya gobollada iyo magaalooyinka suudaan ayaa ah kuwa aan la xadidi karin dhanka kalena aan la xakamayn karin oo maalin weliba waaye isa soo tarayaan shacabka maatada ah ayaana dalka suudaan ka noqday midka ay waxyeellada ugu badan ka soo gaarayso dagaalka ka aloosan dalkiisa oo ay dabkiisu afuufayaan dowladaha shisheeye ee ka macaasha hagardaamaynta dalalka muslimiinta cabsida barakaca iyo geerida waa saddexda xeendaab ee ay u dhexeeyaan marasta reer suudaan waxaana gebi ahaanba dalka ka soo dhammaaday kaabayaasha guud ee ay ku tiirsan tahay nolosha aadamaha marka laga soo tago boqolaalka iyo kumanaanka reer suudaan ee dhintay iyo kuwa barakacayba asmada ugu adag ayaa waxa ay wajahaysaa dadka xanuunada qaba islamarkaana ku sugan dalkan ay badi isbitaalladiisii burbureen qoyska ibraahim addaahir waxa uu ka mid yahay qoysaska ku dhaqan gobolka siinaar islamarkaana iimaankiisu ka bixi laadahay dhibaato soo wajahday bishii juun ee sannadkan kadib markii ay magaaladooda oo ah caasimadda gobolka siinaar ay gacanta ku dhigeen xoogaga r s f kuwaasi oo manciyey in laga baxa magaalada ama lasoo galo xilligan ayaana ku beegneed xilli loo ballansanaa in caafimaad loo qaada ibraahim oo la ildarnaa keliyihiisa oo shaqayn waayey moxamed ibraahim ayaa waxa uu leeyahay xilli uu u warramayey aljaziira net isaga oo aad uga murugaysan sida qoyskiisa ay ugu qasbanaadeen in ay qaraabadooda ku dhaqan dibadda suudaan codsi u dirsadaan iyaga oo ka dalbanayay lacag u suuragelin karta in ibraahim laga qaado magaaladiisa lana geeyo magaalada dandar oo uu ku yaallo isbitaal lagu sifeeyo keliyaha qoyskan waa ay u suura gashay in ay waalidkooda la gaaraan magaalada dandar dhakhaatiirtuna waxa ay bilaabeen in ay ka howlgalaan baahida ibraahim balse nasiib darro haddana waxaa magaaladan soo galay xoogaga addacmu sariic oo duulaan ah waxa ayna hareereeyeen isbitaalka magaalada addacmu sariic ayaana ikhtiyaashay mid ka mid ah dhakhaatiirtii roogcadaayaasha ahaa ee isbitaalka tani ayaana keentay in ay meesha ka baxdo howlihii caafimaad ee uu waday isbitaalka moxamed oo ah wiilka ibraahim ayaa isaga oo warinaya mahadhadan gaartay qoyskooda waxa uu leeyahay xitaa maanan helin gaari aan ku qaadno aabbaheen si aan oola tiigsanno magaalada alqadaariif oo ahayd halka inoogu dhow ee laga heli karay goob caafimaad waxaa qasab inagu noqotay in aan aabbaheen la lugayno balse nasiib darro dhexda ayuu ku geeriyooday inagoonan gaarin magaalada alqadaariif dhibaatadan uurkutaallada ku reebtay qoyska ibraahim ayaa waxa ay hal ka tahay kumanaan mahadhooyin ah oo haleeshay qoysaska ay ku xiriiraan xubnaha ka cabanaya cudurrada halista ah sababo ku aadan tadaaciyaadka ka dhashay dagaalka sokeeye ee ka socda dalka suudaan oo tiro aanan ka yarayn toban milyan oo qof oo reer suudaan ah ku qasbay in ay ka barakacaan guryahooda magaalada boorta suudaan ee dhacda bariga dalkana warbaahinta ayaa ka soo warinaysa xaalad aad u kakan oo la xidhiirta dadka xanuunsan ee halkaasi ku dhibaatoonaya maadaama aysan helaynin daryaal caafimaad ama xitaa daawooyinkaay u baahan yihiin goobaca goob caafimaad oo ku taallay magaalada islamarkaana lagu sifeeyo keliyaha ayaa ku qasbanaatay in ay xidhanto sababo ku aadan in ay kala maareen weysay dadka bukaanka ah ee u baahi qaba gurmadka caafimaadka cudurrada kili xanuunka kansarka iyo wadna xanuunka ayaa ka dhigan cudurrada ugu badan ee ay la daalaadhacayaan islamarkaana ku dhex baahsan dadka da'da weyn ee ku dhaqan bariga suudaan kuwaasi oo haddana aysan suuragal u ahayn dhaqdhaqaaqa badan iyo safarka bukaanadan ayaana u badan kuwa uu masiirkooda noqdo geeri iyadoo weliba ay boqolkiiba siddeetan burbureen rugihii caafimaadka ee dalkan maamulaha maraakiista qowmiga ah ee daaweynta cudurrada halista ah ee dalka suudaan dafcullah abu idriis ayaa waxa uu ku warramayaa in boqolkiiba labaatan dadka qaba cudurka kansarka ay ku dhinteen guryahooda sababo ku aadan in ay waayeen goobo caafimaad oo qaabila amaba ay u suurageli weyday in ay soo aadaan magaalooyinka dalka ee laga heli kara wax un dhaqdhaqaaq caafimaad ah abu idriis ayaa sidoo kale tilmaamaya in boqolkiiba siddeetan dadka bukaanka ah ee reer suudaan ay daawooyin ka qaadanayeen maraakiis caafimaad oo ku taalla labada gobol ee alkhartuum iyo aljaziira laakiin ay shaqadii joojiyeen sababo ku aadan dagaalka oo ku faafay labadan gobol waxaa jira dhinac kale oo dhibaato ah islamarkaana haysata dadka reer suudaan haweenayda dhakhtaradda ah ee wi'aam ashariif ayaa waxa ay tibaaxaysaa in ay wajahayaan daawola'aan baahsan oo si siman ooga jirta cirifyada dalka iyo in ay daawada aad qaali u tahay haddiiba indhaha la saaro dadka ugu badan ee daawola'aanta wajahaya sida ay tibaaxayso wi'aam ashariif waa dadka qaba xanuunnada macaanka iyo wadna xanuunka bilooyin xiriir ah ayayna haweenaydan sheegaysaa in aanay dalka soo gelin daawooyin cusub kuwii hore ee isbitaallada keedka u ahaana ay noqdeen kuwa la isticmaalay iyo kuwo kale oo ay la tegeen dagaalada laayaanka ah ee ka dhexeeya xoogaga arxanlaawayaasha ah ee r s f iyo ciidanka militariga ah ee suudaan sida ay sheegayso adiibah ibraahim oo ka mid ah bahda caafimaadka ee dalka suudaan wadciga caafimaadka ee gobollada kala duwan ee suudaan ayaa ah mid wajahaya daawayari iyo qalab la'aan baahsan iyadoona sida ay sheegayso adiibah ay meesha ka baxeen adeegyadii aasaasiga u ahaa majaalka caafimaadka sida baaritaannada adeegyada dhiigjoojinta iyo gurmadka degdega ah dhakhtarad adiibah ayaa labada dhinac ee dagaalka ka wada suudaan waxa ay ku dhaarisay in ay u turaan shacabka maatada ah ayna u xagliyaan dagaalka oo istaaga ayna furaan waddooyinka dalka si ay daryeel caafimaad u helaan duqayda carruurta iyo hooyooyinka xaamilada ah iyo in ay ka lexdaan musaacadaadka iyo daawooyinka soo galaya dalka si ay dib ugu shaqeeyaan isbitaallada iyo maraakiista caafimaadka ee ku yaalla cirifyada kala duwan ee dalka suudaan